Walaalo Muslimiin ah ayaa carruurta ku nool deegaanka Xaabaale ee duleedka magaalada Hargeysa u qaybiyay dharka ciida. Deeqdan dharka ayaa waxaa iska soo aruuriyay walaalo muxsiniin ah oo ku nool dalka iyo dibaddiisa, waxayna ugu talagaleen carruurta danyarta ah inay kala qayb qaataan farxadda ciidda. Faadumo Xasan Maxamuud iyo Muuse Axmed Ciise oo loo soo wakiishay bixinta deeqdan ayaa ka warramaya deeqda dharka ay bixiyeen.
dad muxsiniina ayaa maanta maasha allah marka siba sanadka siba ka soo farxiya ciidanoo qudha ma aha markaa hablahaabaa soo bixiya waa caasharuun iyo dadkeedii iyo asxaabteedii ayaa carruurta ka soo farxiyey ilaahay waxaynu u baryaynaan ilaahay miisaanka xasanaadka ilaahay u saaro dharkan carruurta la ciidsiinayo caasharuun iyo ehelkeedii iyo asxaabteedii ay ka soo gurtay iyaa keenay ilaahay miisaanka xasanaadka allaha u saaro siday uga farxiyeenna allaha uga farxiyo dad iyo dunyana allaha ku nimceeyo dad iyo dunyaba allaha ku barakeeyo ninkii halkaa ka soo qayb galay awlaaddah ka soo farxiyey dhanka ilaahay allaha ka farxiyo allaha ka farxiyo caasharuum iyo asxaabteeda oo ciyaalkaa yaryar dharkii ciidda u iibiyey oo ka farxiyey ilaahay subxaana watacaala waxaanu weydiinanaa in ilaahay subxaana watacaala dembigooga alla ha dhaafo kii waalidkooga alla ha dhaafo muraad bay leeyihin in muraadkoogoo bilamacsi allah ha siiyo maalka xalkay ka soo saareen ilaahay wax khayr qaba allah ha ugu bedelo
qaar ka mid waalidiinta dhalay carruurta loo qaybiyey dharka ciidda ayaa ka mahadceliyey hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo waxaan u hambalyaynayaa walaalaha iyaga muslimiintaah ee carruurta noo ciidsiiyey ee sida sharafta le noogu haya allaahuma salli calaa maxamed ee dadka noo afuriyey ee raashinka noogu keenay ee carruurtayada maryaa noogu keenay ee carruurtayada wax noo bara ilaahay waxaan ka rajaynayaa in awlaadayada ilaahay noo barakeeyo qaar noo aflaxa ilaahay nooga dhigo qaaraan ku faraxna ilaahay nooga dhigo iyagana ilaahay miisaankii xasanaadka uu ugu daro ilaahay saasaanuga miisaanka xasanaadka allaha ugu daro maasha allah deeqdan naloo keenay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maasha allah mar noo koowo maaha waa maxay ahde mar walba xilligay noo gaadho ayaanu maxay ahde naloo keenaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waana nagu ducaynaynaa caasharuun